subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o eda idinkaga imaanaysa washington waa siddeed iyo tobanka bisha sebtembar sannadka labada kun iyo labaiyo labaatanka subaxnimo axada waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo barteenna v o a somaali com afrikada bari saacaddu waxa ay tilmaamaysaa lixdiiyo barkii aroornimo waxaan idaacadda idinla socodsiin doonta saaka anigoo ah sahre axmedi axmed somalilan oo si kulol uga jawaabta hadalkii madaxweyne xasan sheekh maxamuud ee ahaa inay taageeri doonin in soomaaliya ay kala go'do soomaaliya inteeda kalena ay ka go'do somalilan waxay marar badan ku hindusadaan ama ay ku hadlaan in somalilan oo kow iyo soddon sannadood danaheedii qabsatay wadatay hagaajisatay dimuqraadiyad samaysay madaxweynayaal hal food hal cod gaadhay intaas ogolayaal ay isku bedeleen caalamka ka tamarisay inay hadallo aan laaqi u ahayn ay maqashiyaan dhegaha soomaalilan kusimaha madaxweynaha soomaaliya ahna guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya oo sheegay in abaarta ka jirta soomaaliya ay saameyn ku yeelatay gobollo badan oo dalka ah sidoo kale waxaan idiin haynaa ood maqli doontaan warar kale oo soomaalida iyo guud ahaanba dunida ku saabsan balse marka hore waxa aad ku soo dhowaataan warkeenni dunida oo aan idiin akhriyo madaxweynaha kazakhstan ayaa sabtidii saxiixay wax ka bedel uu ku sameeyey dastuurkiisa kaasi oo loogu kordhiyey muddada madaxweynaha oo laga dhigay toddoba sano kadibna uu dib ugu celiyey magacii hore ee caasimada dalkaasi mar kale isbeddelkan ayaa yimid isbeddel siyaasadeed iyo kuwo dhaqaale oo uu ku baaqay madaxweynaha dalkaasi cosum jomarta tokavev kadib dibadbaxyo rabshado wata oo gelgilay dalkiisa tan iyo bishii janaayo oo ay ku dhinteen in ka badan laba boqol oo qof qalalaasahaasi ayaa ka dhasha sare u kac xoogan oo ku yimid qiimaha shidaalka balse waxa ay sidoo kaleeto ka muuqatay niyajab baahsan oo laga qabo siyaasadda dalka oo in ka badan soddon sanno ay maamulayeen madaxweynihii hore ee dalkaasi iyo sidoo kaleeto xisbigiisa baarlamaanka kazakhstan ayaa waxa ay si wada jir ah u taageereen wax ka beddelka lagu sameeyey dastuurka dalkaasi kazakhstan waxayna tokayeef u saxiixay sharcigaane maalintii xigtayba islamarkii u saxiixay muddo xileedkiisana uu kordhistay baarlamaanku ay iyaguna qalinka ku duugeen warkii dunidana waa naga intaas arooryo suuban subax wanaagsan dhegeystayaal halka wararkaasi idinkaga imaanayaan waa washington aan ku bilowna ee madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa isagoo ka hadlayey xalayto jaaliyadda meel ay ku kulansaneyd gobolka virginia ee duleedka magaaladan washington waxa uu sheegay in dowladda soomaaliya aysan cadaadis diblomaasiyadeed aysan saaraynin somalilan marka ay timaado arrimaha horumarinta balse waxa uu sheegay inaysan marnaba taageeri doonin in ay somalilan ka go'do soomaaliya inteeda kale haddaba somalilan ayaa arrinkaasi jawaab ka bixisa waxaana wasiirka warfaafinta ee somalilan saleebaan cali koore uu la hadlay waryaha v o eda hargeysa qadar maxamed cakulle
wasiirka warfaafinta somalilan saleebaan yuusuf cali koore ayaa waxa uu ka jawaabay hadalka madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu ku sheegay in arrimaha bini'aadminimada kuwa la xidhiidha dhinaca maalgashiga iyo islamarkaa wixii horumar ah aanay xukuumad ahaan carqaladaynayn marka la eega somalilan laakiinse arrimaha la xidhiidha dhammaystirka goonistaagga somalilan ama in ay soomaaliya iyo somalilan kala go'aan aanay taasi marnaba aanay oggolaanayn saleebaan yuusuf cali koore oo la hadlay v o eda ayaa waxa uu sheegay in arrintaasi ay tahay mid somalilan ay u aragto hadal runta ka fog sida uu hadalka u dhigay annagu hadalkaa waxaanu aragnaa hadal runtii nin isagoo taagan maalin cad riyooday sababtoo ah dhul oo shaqo ku lahayn oo uusan xukumin oo dowlado soddon sannadood soo gaamuray oo dimuqraadiya oo kala dambeeyey ay soo xukumeen ayuu leeyahay waanu xukunnaa marka ugu horreysa dadka dowlad had iyo jeer ka soo baxda deegaanka xamar gudihiisa ee aan dhaafsnayn daafaha magaalada muqdisho ee waxay marar badan ku hindisadaan ama ay ku hadlaan in somalilan oo kow iyo soddon sannadood danaheedii qabsatay wadatay hagaajisatay dimuqraadiyad samaysay madaxweyneyaal hal food hal cod gaadhay intaas ogolayaala isku bedeleen caalamka ka tamarisay inay hadallo aan laaqi u ahayn ay maqashiyaan dhegaha somalilan dhinaca kale wasiirka warfaafinta somalilan salebaan yuusuf cali koore ayaa tilmaamay in shacabka somalilan ay isku tashadeen islamarkaana aanay jirin sida uu sheegay cid ay uga baahan tahay mucaawimo marka ugu horraysa cid aanu u aqoonsannahay inaanu masiirkayaga u daba fadhinaa ee ma jirtee waxaanu u aqoonsannahay masiirkayagu inuu yahay mid ay ummadda reer somalilan leedahay oo ay isku tashatay oo ay danaheeda gaar ka ah iyadu wadat ummadda reer somalilan xidhiirhkeedu caalamka hadda wuu xamimay hadday ahay dowladaha ugu waaweyn iyo hadday tahay dowladaha yurub iyo hadday tahay africa mucaawino aan uga baahannahay in cidina siiso oo ay nooga keenta meel lama jirtee ummad isku tashatay oo dhaqaaqday oo danaheeda wadataan ugu dambayna wasiirka warfaafinta somalilan ayaan weydiiyey maadaama madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya dastuur ahaan uu u dhaartay in midnimada soomaaliya irdhul iyo badba ay tahay muqadas ama lama taabtaan in hadalka uu yidhina uu yahay wixii uu ku dhaartay waxa uu kaga jawaabay haddii uu ku dhaartay dastuurka soomaaliya waxaan u arkaa oo ay ku jirto somalilan waxaan u arkaa qof si beena kitaabka ugu badheeray isagoo og in ummadda reer somalilan tashatay oo ay dastuur leedahay oo ay leedahay madaxweyne loo dhaariyey golo wasiiraa loo dhaariyey golo baarlamaana loo dhaariyey iyo golo guurti oo loo dhaariyey ayay jamhuuriyadda somalilan leedahay marka wuxuu dhaarta u dhaaranayaa waa dhaari uu og yahay inay been tahay dadka reer soomaaliyana been loogu sheegayo sidaa daraaddeed ummadda reer somalilanna way og tahay inaan midna mid u dhaamin dadka ka soo baxaya magaalada muqdisho oo ah magaalo uu ragaadiyey caqli xumo iyo nabadgelyo daro kow iyo soddonkii sannadood wax caqliya oo meeshaa marna aan ku aragnay oo isla oo xal ummadda reer somalilan iyo soomaaliya u dhexeeya keenay ama ku fakiray ma aanan arag laakiin mid kastaa ka kale wuu ka sii daraa sidaa uu u hadlayna waxaa ka muuqata inaanu waaye arag u ahayn dareenka ummadda reer somalilan iyo halka joogto ummadda reer somalilan waxaan leeyahay dhegaha ka furaysta ummadda soomaaliyeedna waxaan leeyahay yaan been laydiin sheegin walaalnimada ummadaha afka soomaaliya ku hadla waanu ogolnahay cid aanu colaad u haynaa ma jirto laakiin kala masiir baynu nahay masiirkiinana wata kaayagaanu wadanaynaa wixii aynu ehelnimo iyo derisnimo isaga baahanana goobteeda iyo meesheeda iyo wakhtigeeda khadar maxamed cakulle v o a hargeysa
gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk ee soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur madoobe oo ah kusimaha madaxweynaha soomaaliya ayaa sheegay in deegaanada qaarkood laga soo warinayo in ay dad macluul u dhimanayaan gudoomiyaha ayaa ugu yeeray kooxaha samafalka inay gurmad baadiyaha ka hor ay la aadaan ay badiyaan gurmadkooda ka hor inta aysan roobabka ka bilaabanin deegaanada qaarkood wariyaha v o eda cabdiqaadir maxamed cabdulla ayaa warkan ka soo diray muqdisho kusimaha madaxweynaha ahna gudoomiyaha golaha shacabka sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe ayaa dul istaaga xaalada abaarada dalka haatan ka jirta in shacbiga soomaaliyeed wila baahadiis la daboolin aadna arrinta u adag tahay arrintaasoo sababtay afar sano ku dhowaad oo dalka roobabkii la falaayay la waayey dalagyadii la sugaayay aan soo bixin iyo maaragtay nabadgelyo xumada dhallinyaradan la qalday oo al-shabaabka duurka ku jirto shacabkii cadaadi saareen oo tacabkooda iyo ganacsigooda iyo howla dhaqashadooda dhan cadaadis la saaray taasna abaarta maaragtay waxay ku kordhisay dhibaato aada u ballaaran marka waxyaalahaas dhan waxaa looga gudbi karaa in si muwaafaqo ah la isku duuban yahay loo wajaho yacni gargaarka lagu dadaalo iyo sheekh aadan madoobe oo maanta ka hadla abaaraha ayaa xuseyn meelaha qaar laga soo tabinayo inay jirto xaalad maqluula abaarti markii hore waa la sheegahayay abaaraa jirta weli dadka markaas waa noolaayeenoo waa ficnaayeenoo waa dhaqaaqi kareen waxaan noosoo waxaan ogaanay warbixinta aan ka uruursanay gobollada maalmahan ugu dambeeyey inay bilaabeen dadka inay gaaj u dhintaan xilligaan hadda la joogo adduunyada horumartay oo yacni caalamka dhan haltuul amal yani wax allaal wixii dhibaatigaan loo qiibsanaha inaan gaajo dadka u dhintaan oo wax lala gaari waayo aadaan ugu xunnahay waxaan leenahay walaalayaal dadweynaha soomaaliyeed dowladda soomaaliyeed caalamka idii maaragtay hay-adaha samafalka iyo wadamada deegaha bixiyo waxaan codsanayaa oo aan ugu baaqayaa in arrintaas wax la taaban karoo laga qabto
kusimaha madaxweynaha ayaa xusay in abaartoo daba dheeraatay iyo godoominta al-shabaab deegaanada qaarkood ay keentay in dadka xilligan ay saamayso abaarta dowladdii osegaale ayadana looga baahan yahay runtii in ay helaan shacbiga soomaaliyeed amni ay ku nooladaan oo tacabkooda iyo maarata deegaanadooda deganaasho ku joogaan taasna waa waajibaadka dowladda ayadana waa looga baahan yahay inkastoo runtii dadaalkaas la ballaabay welina fari kama qodna waan ognahay xukuumadda uu hogaamiye ra-iisul wasaare xamse cabdi barre ayuu ugu yeeray inay qaado tillaabooyin la xiriira amniga si dadku ay dib ugu laabtaan deegaanadooda wax soo saarkiina loo bilaabo guddoomiye sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe ayaa ka digay haddii ay bilowdaan roobka bilaa fooda lagu soo hayo in wadooyinka ay go-doomi doonaan sidaa darteedna muhiim ay tahay in la qaado tillaabooyin dheeraada kahor intaysan roobku bilaaban xilligii roobkiina uu soo dhow yahay laga yaabo hataa jidid hadda la mari karo in la mari waayo magaalooyinka qaarkoodana horeyaaba maaragtay jididkooda loo xirtay diyaarad in lagu taga maahin yani jididkooda waa xirnaayeen kuwa kalena waxaa laga yaabaa roobabku markay yimaadaan inay jidid badan xirmaan in gargaarka maaragtay la kordhiyo dadka maaragtay ummadda soomaaliyeed u gargaarahayay sida dowladaha iyo hay-adaha samafalka gargaarahayay waxaan rabaa inaan ogeysiiyo aan ugu baaqo dadaalkooda inay sii kordhiyaan sii laban laabaan wax allaala wixii la qabtay waa ku mahadsan yihiin laakiin waxaan rabaa inaan ogeysiiyo in baahida shacbiga soomaaliyeed haysato boqolkii labaatan hataa ka qabsoomin oo gaajo adag ay jirto kursimaha madaxweynaha ahna guddoomiyaha golaha shacabka sheekh aadan madoobe oo maanta si gaara kaga hadla xaaladda abaareed ayaa ugu yeera xukuumaddu inay kala doorato sida loo kala dhiban yahay deegaanada qaarkood oo dadku abaaruhu u saameeyeen waxaan anigu soo jeedin lahaa bisha hadda lagu jiro sebtembar iyo octoobar in gargaarka la kordhiyo si maaragtay xilli roobaadka ka hor meelihii la gaari karo gargaarka la gaarsiiyo waxaan kala rabaa inaan u sheego xukuumaddani ku mashquulsan iyo guddiyada qaabilsan iyo hay-adahaba gobollada naftarkooda abaarta guud ahaan dalka way jirtaa haddana gobollada waa kala daran yihiin afka waa la sheegaa markii la sheegahayo meel hiblaayo ugu daran meel hiblaayo ugu daranaa la dhahayaa markii wax la keenana waxaan dareemaynaa in haddana meelihii shalay la isla arkay oo dhibaatada gaajada si bacan uga habsatay oo shalay la tilmaamahayey markii waxa la keeno waxaad arkaysaa haddan maaragtay waxa zaa'id ahoo meeshii loo kordhinayo ma dareemaysid iskumidaa laga dhigayaa taas naftarkeeda waxaan leenahay gobollada ugu daran yacni gaajadooda bilaawday dadka inay macluul u gudubto dadka qaar geeri bilaabeen in baryoritida la siiyo oo maaragtay ayaga si gaar ah raashinkana loo badiyo gargaarka loo badiyo siba sidii dhibka u kala badan yahay in maaragtay qiibinta laga dhigo taasna maaragtay waan ku baraarujinaya xukuumadda iyo macnaha hay-adaha ku mashquulsan cabdulqaadir okey v o a muqdisho
weli washington ayaad naga dhegaysanaysaan hay-adaha caalamiga iyo kuwa maxalliga ee ka shaqeeya maamulka wajeer ee dowlad deegaanka soomaalida dhinaca waqooyi bari kenya ayaa bilaabay inay iska kaashadaan habka ay ugu gargaari karaan dadka abaaraha ay ku dhufteen ee maamulka wajeer maxamed faarax shire ayaa warkan ka soo diray gaarisa kulan keliya waxaa lagu gorfaynaya laguna qaadaadhigaya hay-adaha guud ee kowntiga wajeer ka shaqeeyo hanaanka dadka abaaruhu ay halakeeyeen qaabkay u gaarsiiyaan adeeg bixinnada indhowaaleedba hay-adaha qaramada midoobay ee gudaha dalkani kenya ka shaqaynaya deeqbixiyaasha iyo dowladda dalkani kenya waxay naawilayeen in halka dadka raashiin la siin lahaa lacaga la siiyo taasay ku sifeeyeen in ay tahay sababta ugu weyn in ay lacagaha yihiin kuwa keliya gaari karo dadka baahanayaasha xilligal habboon iyo weliba meesha ku habboon ay ku baxsan karaan cabdiraxmaan khaliif waa madaxa hay-adda n d m a oo ah hay-adda maareynta abaaraha guud ee dalkani kenya ee countigaasi wajeer wuxuuna v o eda oga waramaya kulan ay la yeesheen hay-adaha dowliga iyo kuwan dowliga ahaynba hanaanka haatan lacagahaasi dadka loo gaarsiinayay iyo weliba warbixinno ay ka kala qaadanayeen hay-adahaasi dadku abaaraha ay saameeyeen
shirkan maanta waxaa laga hadlayay hay-adaha lacagta bixiyaan nidaamkay u bixiyaan wixii caaqabad oo ka soo kordhay markay duurka aadeen ee indhaindheeyeen iyo wixii lalaga qaban lahaa talada meeshan bay ka go-daay yaa la keena meesha maanta waxaa arrintaa loogu talagalay in faahfaahin laga bixiyo wixii lacagoo la bixiyey dadkii siday u gaareen haddii caaqabad ay ku imaatay ama wax challenge ay ku imaatay sidii arrintaa looga hadli lahaa arrintan arrin aada u fiican waayo maxaa yeelay akhbaarada ka soo baxaan meeshan iyo dabagalka ka soo baxo meeshan waxaa loo gudbiyaa hay-adaha caalamiga iyo dowladda saraa loo gudbiya loo gudbiyaa shirarka noocan shirar isdaba joog waayo mar walbana way dhacaan waxayna ku xiran tahay maaragtay lacagaha sidii hay-adaha ee dakligooda usoo gasho waktigii abaarta makala joogo lacago badan baa hay-adaha soo galaan maxaa dhahay dowladda xaggeeda lacagaheeda way way iska yartay dabada dhaqaalaheeda waa yaryahay khaliif ayaa waxa uu sheegay in qaybo badan oo ka tirsan countiga wajeer haatan abaar culus ay ku dhufatay abaartuna ay kala mid yihiin dadka ku dhaqan geeska africa
abaaraha waxyaalaha badan ay saameysaa jirta oo sida suuqa xoolaha oo kale xagga nafaqooyinka dheefta caanaha iyo maaragtay dheefta xoolaha hilibka ama cadka wuxuu ahaadaba xagga maaragtay isbitaalada dadka bilcaanta maaragtay umusha ee ama naaska nuujinayiin nafaqa la-aantoodii marka lacagahan badi la bixinaayo laguma bixinaayo raashin lagu gato badi waxaa lagu bixinaya in nafaqada dadka hata ay soo celiso marka abaarta xaggeeda haddaan idiga waramo xaalka abaarta waa xun yahay shalayna waad maqlayseen madaxweynaha aad ba uga hadla abaarta abaarta ilahay baa bixin kara lakin bini-aadankan dadaal iyo isimaasho iyo talaba isku leeyihin marka xaalka abaarta haddaan kaga warramo waa noocaas aadan maxamed faarax u qaybsanaha iyo xiriiryaha hay-adaha dowliga aanan ahayn dowladda countiga wajeer oo shirkaas isaguna qayb ka ah ayaa waxa uu sheegay inay soo dhoweynayaan hanaankaasi dowladduna ay dabada ka riixayso in dadka la gaaro lacagaha loogu talagalana sida loogu talagalay ay u gaaraan iyadoo baahi fara badan uu sheegay in qaybo badan ay ka jirto waxaad dhihi kartaa maaragtay hal qeyb ama degmado oy isku imaadeen maaragtay intaasoo n g os ama intaasoo samafalka dadka subinayeen tiyadooda maaragtay u dhinta in qeybihi kale wax ay gaarsi ay ka gaari waayaan marka isu imaadka meesha laisku imaanay waxa waxay ka hortegaysaa waxyaalahaas isku dhaca ayay ka hortegaysa waxaa kaloo jirta wax alla wixii meesha la keene halka iyada ayaa lagu qeybanayay oo laleeyahy maaragtay bilmathal corondil aan dhahan yafa village ka mid ah qeybtaas ayaa ay tay ayaa la siinay mise maaragtay malkaguhu qeybtaas ayaa la siinay mise maaragtay masalada qeybtaas ayaa la siinay wixii oo wada jir maaragtay hay-adihina maaragtay ama wixii samafal subinayeen ay ku guurayeen mudane aadan ayaa waxa uu sheegay gobonatooraha countiga wajeer mudane axmed cabdulaahi jir iyo weliba ku-xigeenkiisu ay shaaca ka qaadeen in xaaladda abaarta oo kasii daraysa ay dowladdiisu lacago fara badan u qandeyn doonto wax badan ay ka qaban doonto
dowladda kolley shalay ayaa maaragtay dowladda ay kasoo kabatay maaragtay xoogo wixii election la dhahay marka madaxdii sid sidin qeyba ama as aragteen maaragtay social media isku aragteen way hadashii oo governaga waa ka hadlaya malayna arrimaha ku xisaabsan abaarta maaragtay biyo geyska iyo gaajada waxas kulley sidan qeyba governaga oos nooga ballan qaaday in maaragtay dhawaan ayuu maaragtay degdeg as maaragtay ku dhex geli doono arrimihii maaragtay oo cunto gaarsiintii iyo waxyaalahaas saddexdii sanee lasoo dhaafay guud ahaan gobollada waqooyiga dalkani kenya wax rooba kama hoorin xoolihii ugu faraha badnaana gacanta dadku ay ka baxeen qodadkii iyo weliba goobihii biyaha ay ka cabayeen dadka qaarkoodna way engegeen qaarkoodna way ka hulaaleen deegaanaday deganaayeen dad fara badanna haatan gacantooda ayaa dhulka ku dhacday maxamed faarax shire v o a garisa
markana dhadhaab salaado dhuubow dhaqane waa hooyo soomaaliyeed oo ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab caruurna haysata waxaana ay wax ka bartaan ilmaheeda mid ka mida dugsiyada ku yaala xeradaasi qaxootiga ee dhadhaab doorna waxay ka qaataan in dumarka caruurta haysta ee ku nool xeryaha dhadhaab ay wax ka baran karaan islamarkaasina ubadkooda aysan ka hor islamarkaasina aysan ka hor istaagaynin in ay hooyooyinka wax bartaan wariyaha v o eda axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol ayaa warbixintan kasoo diray dhadhaab salaado diubow dhaqane waa hooyo haysata laba carruura waxay wax ka barataa mid ka mida iskuullada sare ku yaala xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab gaar ahaan dugsiga sare ee geedi ee xerada ifo salaada ayaa barnaamijka tubta nolosha ee v o a u sheegtay inay ku dhiirratay in iyadoo hooyo oo wax dhashay ay wax barata si markaasi ay dhiirragelin ugu noqoto dumarka kale ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab salaado ayaa waxay si wax walba imaataa dugsiga sare ee geedi ee ku yaala xerada qaxootiga ifo iyadoo cashirada markay qaadato dib ugu laabato gurigeeda islamarkaana halkaasi ka qabataa howlihii guriga ay ka qaban jirtay waxay intaasi salaada ku dartay in habeenkii saacado ka mida ay gelisay si ay u barato islamarkaana ay u akhristay cashiradii maalintii iskuulka ay ka soo qaadatay waxay sheegtay in ay dad fara badan ay kala kulantay dhagahadal ku saabsan ma adigoo da'dan ah ama qof weyna islamarkaana carruur haysta ayaad wax baranaysaa balse salaada ayaa sheegtay in dhammaanba erayadaasi ay dhagaha ka furaystay islamarkaana ay go'aansatay inay mustaqbalkeeda dhisto maadaamo markii ay yareed aysan u suuroobin inay dhammaystira waxbarashadeeda salaado ayaa waxay sheegtay in dumarku ay wax baran karaan xitaa iyagoo ilmo dhalay islamarkaana waxbarashada aysan lahayn yare iyo weyni v o la hadashay ayay salaada arrimahan ooga warantay way fiican tahay waxbarashada waa furaha nolosha waxay aheedo qofka biniaadanka inuu micnaa qof aan waxba baran waa qof mugdi ku jira camal waaye qofka inuu wax bartana waa wax aada u wanaagsan marka salaado waxaa tahay hooyo caruur dhashay waxna barataa waxna ka baratay dugsiga sare ee geedi ee xerada qaxootiga ifo waxaan ognahay in hooyo ilma haysata ay adagtahay dhanka caqabadaha nolosha markii la fiiriyo xero qaxootina la joogo marka maxaa kugu dhiirageliyey in adigoo ubad dhalay haddana aad wax barato waxaa igu dhiirageliye waxaan rabaa inaan horumar sameeyo sababtoo tahay qofka biniaadanka asagaa horumar sameyn karaa naftiisana asagaa xukuma oo mas-uulna ka ah horumarkiisana asaga ayaa garanaya inaan horumar sameeyo si aan ilmahaygana aan ayagana dhowdii aan bright future mustaqbal wanaagsan ay u helaan anigana aan qof waxbarta u noqdaa igu soo celise marka ka waran hooyo caruur haysata waxna baranaysa caqabadaha ay la kulanta dhanka guriga waxaan ognaha subaxii hooyada inay kacdaa la rabaa inay caruurtii cunto u kariso qureec baa la rabaa iskuulka markaad ka laabato duhurkii oo kale haddana qadaa lagaa sugaya marka ka waran arrimahaasi wallaahi aniga hadda waalidiin dad walaalihii ayaa igu garab qabteen inaan wax barto kheyr alla ha siiyo oo ilmaha ila hayaan markaan tagana waxay aheedoo anigana wixii markii fasax iyo waxa ay taana u tagaa inta badan laakiin ayagaa i saacideeye oo inaan wax barto micnaha igu dhiirageliye oona ilmihii ii haayaanoo saas la agligeeda aniga igu soo celisay iskuulka inaan barto dhanka waalidiintayda micnaha aan walaalahayga ayaan caawinaad ka helay si ay ilmaha ii haayaan nolosha qaxootiga waa nolol aad u adag qaxootinimada sideedaba waa nolosha way adag tahay saa ay tahay haddana meeshaan qofka inuu wax barto waa muhiim dad fara badan baa aaminsan in qofka hadduu weynaado uusan waxba baran karin oo caqabado fara badan uu la kulmayo marka ka warran wallaahi way jiraan soomaalida inta badan waxay aheedoo mar rabana dad qofka weyn way la yaabaan oo wax baranayo laakiin qofka asaga ayaa noloshiisa xor u ah asagaana wax baran karaa wax walbana qalbigay ka imaataa qofka waa asaga ajandihii uu leeyahay mase inuu hamiga uu imaaday asaga unbay ku xiran tahay wax dad hadda ay ka qaban karaan ma lahan adigunbaa waxay aheedoo ay kugu xiran tahay inaad wax barato inaad wax baranin marka maxay kaaga dhigan tahay in subax kasta gurigaaga aad ka imaato iskuulka aad imaato cashirada aad qaadato dib aad ugu laabato isla gurigii haween fara badan oo laga yaaba xaafadaad degan tahay inay degan yihiin arrintan aysan ku dhiiranin wallaahi inta badan ani habeeno badan oo arka waan ku dhiirageliyaa inay wax bartaan si ay nolosha horumar aga gaaraan haddee ma ogi kolley qof walba asaga ayaa arrintiisa garanaya waanan wacyigeliya inta badan inta aan arka oo dariska aanah waan u sheegaa mar walba waxbarashada waxay faa'iidada ay leedahay iyo waxyaalaha oo micnaha ay waxbarashada siday u wanaagsan tahay hooyo xero qaxooti joogta oo caruur haysta waxna baranaysaa ee ka waran maxay oga dhigan tahay waxbarashada iyo muhiimada u leedahay wallaahi muhiimad weyne u leedahay inkastoo jaalanji ay jiraan haddana waxay ahayd oo qofka siduu asaga adeegiisa unbay ku xiran tahay iyo siduu firfircoonida uu wax baran karo saa unbay ku xiran tahay lesaan aaminsanahay aniga wallaahi nolosha qaxootiga ka jirto waa nolol aad u adag maamo wax baranaysana waa wax aaday uu micnaha jaalanjis ee u qabtaa oo haddana ilma haysato oo haddana waxay ahayd oo ilmihii micnaha inay iyadii haddana u ah horjoogo u ah aad bay u adag tahay inay micnaha xaaladeeda way adag tahay saa ay tahay caqabadaas oo dhan aniga waxaan waxay ahaydoo ku dhiiraday inaan wax barto haddana ardayda aad galaaska la dhigato waa arday yaryar mararka qaarkood marka ma dhacdaa inay caqabada kaaga imaadaan mase ku dhiirigelisaa in iyagu naftooda waxbarashada ay bartaan si markaas adiga aad role model ama ay kugu daydaan wallaahi inta badan waan wacyageliyaa waana waxba caqibada igama imaato wayna igu soo dhoweeyaan ee wayna ku faraxsan yihiin anoo weyna wax baranaya aad bay ii soo dhoweeyeen ardayda aan la dhigto waa arday aad u wanaagsan anigana mar walba aan waaniyaa oo waxaan ku dhiirigeliyaa inay waxay ahayd heerka waxbarashada ay horumar ka gaaraan ilaa heer jaamacadeed anigana hadda waxaan rajaynaa inaan heer jaamacad ka gaaro wallaahi ilaa saddex saacaan bilaa ilaa iyo laba saacaan bilaaba oo habeennimo ilaa afar saaca micnaha aan ku ekayaa wax akhriskayga subaxiina laba iyo tobanka ilaa kow iyo tobanka habeenimaan soo kacaa laba iyo tobankana iskuulka imaada iyo barka maamooyinka inay kusoo laabtaan oo wax bartaan aan ku dhiiragelin lahaa gabdhaha la guursaday ama oo la furay ama gadaal waxay ahayd oo haddana waxay ahayd singalmaadaska ah inay iskuullada kusoo noqdaan si ay noloshooda horumar u gaarsiiyaan ayaan ku dhiiragelin lahaa way adag tahay xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab qof dumara oo ilma haysta inuu wax ka barto iskuullada ku yaalla xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab amaba goobaha waxbarasho iyadoo aruurintan ay salaado ay samaysay ay dhiiragelin fara badan u tahay badan oo ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab salaada ayaa waxay sheegtay in xilliyada ay iskuulka ku sugan tahay inay dhiiragelin ay kala kulanto ardayda ka da'da yar ee ay wax kala barato iskuulka axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol v o a xeryaha qaxootiga ee dhadhaab markana codka baxsan ee luul jeelaani iyo mid ka mid a heesaheeda raaca waaye iyo fanaanada codka baxsan ee luul jeelaani iyo heeskaasi rajo ayaan kusoo gabgabaynaynaa idaacaddii aruurnimo waa sahar cabdi axmed oo idinle intaynu mar kale ismaqli doonna haatan isma dhaafno